بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما jahilna وذakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo sideedaad min suurati اlanfaal qaala اllahu tacaalى lowlaa kitaab min allahi sabqa lamasakum fima أkhadtum cadaab caظiim fakuluu mima غanimtum xalaala طayiba واتقوا الله إن الله غفور رحيم waxaa inoo soo socday qisadii la xidhiidhay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markii la yidhi nebi uma ahaanin in ay kuwa la qafaashay uu gacanta ku hayo ilaa uu kaga daciifinayo ardada dhexdeeda idinkoo doonaya carada alxayaati اdunyaa carada اdunyaa wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim taas baan soo qaadanay deedna waxaa la tilmaamayaa hadduusan jireen kitaab ilaahay a xaggiis ka sabqay lamasakum fiimaa akhadtum cadaabun cadiim waxaa qaadateen ee madax furashada ee maxaabiista laga qaatay arrintaas in darteed inay idin taaban lahayd cadaabun cadiim deedna waxaa laynoo tilmaamayaa laga sii dambaysiin doonaa fasixid iyo isku ogolaansho la isku ogolaanayo fakuluu mimaa qhanimtum xalaalan dayiba wixii la qhanimaystay cunitaankooda iyo isticmaalkooda xalaal dayibana ay yihiin iyo ilaahay in laga cabsado subxaanahu wa tacaala lowlaa kitaabun min allahi baa marka ilahay lowlaa kitaabun kitaab hadduusan jirin kitaabkaasoo min allaahi ilaahay xaggiis ka ahaaday kitaabkaasoo sabaqa sabqay oo dhaqay oo hormaray kitaabkaa waa maxay waa xugun lowlaa kitaabun xugun xag rabbi ka ahaaday kitaabun min allah xukmu min allah kaasoo sabaqa horreeyey ee sabqay azali xag rabbi ka sabqay oo muxuu yahay xukunkaas qofka ijtihaaday oo nas aan khilaafin intuu ijtihaaday ijtihaadkiisa ku gafay inaan la cadaabin taa haddaysan jirin meesha asxaabadu waa ijtihaadeen xoola ha la qaato iyo maya yaan la qaadan xag hore xag rabbi waxaa hore uga sabaqday qofka mujtahidkaa ijtihaaday oo aan nas khilaafin ijtihaadkiisa markuu ku khaldamo ijtihaadka uu ku khaldamay inaan loo haysanin oo aan lagu ciqaabaynin oo lagu cadaabayn haddaan sidaasi horay xag rabbi uga sabaqdeen ya lowlaa kitaabun xugun kitaabkaasoo min allaahi ka ahaaday kitaabkaasoo sabaqa lowda jawaabkeedii mawjuudun hadduusan taasi mawjuud ahaynoo jirin lamasakum ilaa lowda jawaabteeda wa bacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar buu yidhi ibnu maalik inta badanba lowlaada dabadeeda ya abarka waa laska gooya wabacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar marka haddaysan taasi jirin lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa kii akhadtum aa qaadateen oo xoolo ah cadaabun cadaabkaasoo caiim weyn ayaa idin taaban lahaa cadaabkaa culus baa idin taaban lahaa qaadashada madax furashada qaadateen laakiin hadda taas baa xag rabbi ka sabaqday qofka mujtahidkaa ee khada'ay yaa inaan loo haysanin loo ciqaabin ee fakuluu cuna mimaa kii hanimtum aa hanimaysateen xalaalan xaalu yahay muxallala mid laydin xalilay xalaalkaasoo ayiban xaalu yahay iyana waa xaalayn ka dha xalaalan xaalu yahay ayiban xaalu yahay kaa cuna xaala kownihi xalaalan muxallala ayiban uu yahay ayib ayb waa la yidhaha adyabulmakaasib waxyaalaha la kasbado waxa ugu sii wanaagsan waa jihaadku waxa kula soo baxdeen wey ee nebigu waa isaga yidhi calayhi salaatu wasalaam wajucila risqii taxta dilli rumxii risqigayga waxaa la yeelay warankayga hooskiisa hoostiisa a inaan jihaadka aan ku soo dhiciyo wattaqu llaha ilaahayna ka yaabo ina allaha ilaahay kafuurun waa dhaafid badane raxiimun ilaahay waa mid turid badan oo naxariis badanaa yaa ayuha nabiyu nebi muxamedo calayhi salaatu wasalaam nebigaanow qul waxaad u dhahdaa liman duulka fii aydiikum gacnihiinna ku sugan oo min al asraa kuwii lasoo qafaashay ah kuwa gacnihiinna ku soo dhacay ee acdaada ah ee lasoo qafaashay ee beder toddobaatankii ninee la qabtay ah waxaa ku dhahdaa in yaclam illaahu ilaahay hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyaashiinna khayran khayr hadduu ilaahay ku og yahay iimaan iyo ikhlaas haddii ilaahay qalbigiinna ku ogyahay yu'tikum ilaahay idin siiyeen khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum xaggiinna laydinka qaaday xoolo madax furashaa baa nimanka laga qaaday haddii ilaahay qalbigiinna khayr ku ogyahay ilaahay wuxuu idin siinayaa wixii laydinka qaaday oo madax furashada ah ku bixiseen wax ka khayr badan ayaa ilaahay idin siinaya wayakfir ilaahay dhaafeen lakum idinka wixii hormaray oo dunuub aa gasheenna ilaahay idinka saamaxeen wallaahu ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun waxa weeyaan ilaahay cadiimu raxma raxmadiisu miday ballaaran tahay wey qofkii u toobad keena qofkii ilaahay u noqdo imaam albaydaawi wuxuu leeyay aayaddu waxay ku soo degtay cabaas binu cabdilmualib radia allahu canhu baa waxaa la yidhi naftaada madax furashada iska bixi laba wiil oo laba nin oo walaalaha ah ay dhaleenna madax furashadooda bixi oo waa kuwee caqiil waa in abi aalib iyo nowfal labadaa nin kaasuu wuxuu yidhi muxamadow ilaa adeer buu u yahay maogta cabaas waa nebiga adeerkii waad iga tagtay anoo reer quraysheed gacnaha u dhiganaya waxaan hayoo dhan madax furashaa loo qaatay kaasuu wuxuu ku yidhi aaway dahabkii aad u dhiibatay gabadha xaaskaada ee umulfadli la yidhaahdo markaad dagaalkan soo aadayso xoolihii dahabkaa u dhiibatay aaw oo aad ku tidhi dagaal baan u socdaa wax igu dhici doonana ma ogiye haddii dhacda igu dhacdo bimacnaa haddaan dhinto xoolahan adiga iyo carruurtaadaa iskale wuxuu yidhi yaa kuu sheegay arrinkaas nebi maxamedow markaasuu yidhi ilaahay baa ii sheegay markaasuu yidhi walle markhaanti waxaan kaa inaad run sheegaysa waan laa ilaaha ila allah wa annaka rasuuluh intaa markuu yidhi ilaah baan ku dhaartay wuxuu yidhi cidna ogeyd ma jirto xilli mugdiyo habeena baan gabadha xoolaha u dhiibay kabacdi aayaddan markay soo degtay wuxuu yidhi wixii aan bixiyey wax ka khayr badan baa ilaahay igu bedelay nebigu wuxuu masuul iiga dhigay biyaha zamzamka la yidhaahdo oo cajabta badan ilaa saqaayadaas waxa weye cabaas bn cabdilmualib cabdilmualib baana laga soo gaaray baa waxaa la yidhi maamu xoolaha makoo dhan maanta haddii la yidhahdo ku bedelo ma yeeleen ba yidhi taa hore waa yu'tikum khayran mima akhada minkum wayakfir lakumna wuxuu yidhi iyadana xag rabbi baan ka sugayaa dembi dhaaftaasna xag rabbi baan ka sugayaa ba yidhi marka aayaddu nidaamkaas iyo usluubkaas ayay ku soo degtay baa layidhi ninka cabaas bin cabdilmualib la yidhaahdo labaatan wiqiyadoodoo dahabu haystay baa layidhi oo markii hore oo u soo qaatay markuu dagaalka soo aaday u soo qaatay waxaa la yidhi labaatankan adigoo lagu soo qabtay xoolaha wadatay madax furashadaada kuma jiraan labaatankan laguu xisaabin mayo ee hadda adugu naftaadana furo labadaada wiilna labadaada walaalaha dhaleenna xoolaha ka bix afartan afartan labadoodii beer afartan waa inuu ka baxsho marka labadoodii waa ka baxsho arrinkaas markuu dhacay waxaa dhacday baa la yidhi wuu iska cataabay marka wuxuu yidhi anugu nin muslimaanba ah muslim baan ba ahayba aniga meeshaan aan marayo waa iska soo raacay nimadan nimankan muslim baan nebigu wuxuu kugu yidhi allahu aclamu biislaamika islaamnimadaada ilaahay baa og haddaa muslim tahay sidaa sheegaysa ilahay baa kaa abaalmarinaya ee xoolaha iska bixi labadan wiilna ka bixi nawfal binu xaaris binu cabdilmualib adeer buu u yahay moogta xaaris bin cabdilmualib isaguna waa cabaas bin cabdilmualib iyo caqiil bin abi aalib bin cabdilmualib labadaa nin ka bixi nin saddexaadna weliba waa loo sheega xaliif la ahaa taasuu yidhi waxba ma hayso taasaa la yidhi aw xoolaha gabadhaa u dhibta marka waxaa lagu yidhi annagu sidaan u aragno inaa naga soo hor jeeday weeye oo nala dagaalamaysa labaatankan shilinna toban nin oo tiri ciidanka gaalada maalinba ninbaa ciidankao dhan biilkiisa bixinayo toban geela u qalaya xoolihii aad ku bixin lahayd wey geela aad ku qali lahayd maalintiiba marka aan soo gaarin baa iyagii la qabta cabbaas iyo wuxuu gacanta ku watay iyo raggii kaleba la qabta maalintuu isagu biili lahaa iyadoo aan la gaarin aayaddu halkaasay ka hadlaysaa marka wayakfir lakum wallaahu ghafuurun raxiim wain yuriduu hadday doonaan wain yuriduu hadday doonaan khiyaanataka khiyaanataka khayaanadaa inay ku khayaanaan kuwaan la soo qafaashay hadday khayaano raadinayaan iimaanka ay sheeganayaan iyo hadallada ay ku hadlayaan hadday saa doonayaan faqad xaqiiqee khaanu allaha ilaahay bay khayaaneen min qabl horay qabla ghaswati beder ayay khayaano la yimaadeen faamkana oo mafcuulkii baa iska go'an faamkanaka ilaahay waa ku makansiiyey minhum bihim iyagii faamkana mucadaya laazim labada waa laga macnaya laakiin markii mafcuulka la soo qadarayo faamkana wuu ku makansiiyey ka adiga minhum xaggooda ilaahay baa ku makansiiyey oo ka adkaysiiyey wallaahu ilaahayna caliimun weeye xakiimun weeye in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ilaah iyo rasuulkiisa oo wahaajaruu hijroodeen oo guryahoodii iyo waddankoodii iyo dadkoodii ka tageen ilaahay dartiis iyo rasuulkiisa dartiis calayhi salaatu wasalaam oo wajaahaduu jihaadeen biamwaalihim xoolahooda iyo waanfusihim nafafyaalkoodaba fii sabiililahi ilahay wadadiisa kuwa noocaas waa muhaajiriina mogta in aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu waa qolo afar qolaa muminiinta loo qaybin doonaa halkaa ka tirso qolo waa kuwa kuwa hee iyo wladiina kuwa aawow wanasaruu aawow dumeen kuwaa soo dumeen oo wanasaruhu u hiiliyeen aawow soo dumeen muhaajiriin guryahoodii iyo deegaankoodii ku soo dhoweeyeen waa ansaar oo wanasaruu u hiiliyeen rasuulka moxamed calayhi salaatu wasalaam u hiiliyeen kuwa noocaas ulaa'ika kuwaas bacduhum barkood wliyaau bacdin barka kale awliyadoodu weeyaan tilmaamo wan wanaagsan bay leeyihin kuwaani hiilkaa ka dhexeeya xataa dhaxalkaa ka dhexeeya markii hore waa isdhexli jireen kuwa noocaas wey nebigu waa walaaleeyey calayhi salatu slam nin muhaajiri ah iyo nin ansaari ah hebel iyo hebel labalabaa loo walaaleeyey kuwaas waa kuwa wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaanka laga helay waa qolo kale oo walam yuhaajiru aan soo hijroon ee maka iskaga nagaaday ee madiina imaan maa lakum idiinma ahaan mu'miniinay min walaayatihim wilaayadooda min shayin shayun wax wilaayaah oo idinku sugan oo isku leedihiin ma jidho xataa yuhaajiruu ilaahay kasoo hijroonayaan ilaahay kasoo hijroonayaan waxaa weeyaan wax wilaayaa iskuma lihin dhaxal idinkama dhexeeyo wilaayo kale idinkama dhexayso ilaa ay beledulkufri ka soo hijroonayaan maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu hal meel keliya iskugu hiilin ka dhaan kuwaa weli xaggii jira maka wain istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fidiini diinka diinta darteed haddii lagula dagaalamo oo ay gargaar idin weydiistaan facalaykum dushiinna waxaa an nasru nasri iyo hiilin iyo u gargaarid diinka ilaahay in la ciseeyo darteed inaad gacan siisaan oo cadowa aad la dagaalantaan oo aad garab istaagtaan muminiintaas ilaa hal maro yana idna u hiilin karin mooyaane ilaa calaa qowmin qoom inay gargaar idin dul weydiistaan mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga dhexdooda miihaaqun ballan uu yahay qolo idinka mu'miniinta ah iyo kuwan gaalada cahdi idinka dhexeeyey inaynaan dagaal iyo dhibaato isku samayn kuwii maka jooga hadday dhahaan kaalaya kuwii noocaasa noogu taga kuwa uguma tegi kadhaan ha iska cesheen iyagu iyagoo mu'miniinoo dagaalamaya dagaalka hala gelinina gaalada ha ugu taginina iyagu ha iska cesheen ilaa cahdi horaa jiray qolada cahdi horaa idinka dhexeeyey kuwii kaloo aan cahdi idinka dhexaynna waa ugu tegaysaan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun ilahay waa mid basiir ah raqiib acmaashiina ilahay mid daalacanaya weeyaan marka muuminiintii muhaajiriin waa meel ansaar waa meel kale kuwa aan soo hijroon oo maka iska jooga waa meel saddexaad muhaajiriin baa lagu bilaabay waa islaamka asalkiis daarahoodii bay ka soo hijroodeen ilaahay raalli ahaanshihiisay la soo tageen waxaa laba looga dhigay ansaar ilaahay rasuulkiisa u heliyeen naf iyo maalba waa bixiyeen labadaa qolo waa wilaaya dhex taalla bacduhum awliyaa bacdun baa lagu yidhi mogta qolo saddexaad baa la sheegay aan soo hijroon qoladaa wax wilaaya idinkama dhaxayso ilaa ay soo hijroodaan saddexdaa qolo markii la sheegay gaaladii baa la tilmaamaya wladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barkood wliyaau bacdin barka kale awliyadooda wey gaaladana waxa weyaan waa xiriir bay leeyihin gaalnimada iyo baadinimada waa hal diina milla waaxida weyaan gaalnimada wixii hayso oo dhan ciddii iyaga ka midabaa weli kay dhiganas oo isku dhiibaysa gaalada oo xogteeda iyo xanteeda iyo sirteeda iyo waxooda oo dhan iyo hiilkooda ku tiirsan ilaahay wuxuu yidhi ilaa tafcaluuhu haddaynaan samayn in lam tafcaluu bay ka dhigantay waxa laydin amray oo ah mu'miniinta inaad ka weli yeelataan gaaladana inaad goysaan haddii aynaan samayn takun waxaa ahaanaysa fitnatun fitna ahaanaysa fil arda ardada iyo wa fasaadun fasaad fasaadkaasoo kabiirun weyn fitnatu waa maxay tanwiinta fitnatun caiima wey fitna weyn baa dhacaysa iyo fasaadun kabiir iyo fasaad ballaaran ayaa dhacaya oo mu'miniintiibaa isku tiirsanaan weyday ama mu'miniintiibaa gaaladii ka weli yeelatay oo hiilkii iyo waxaa ka dhaxeeya wax kasta qoladaa haddaa saa samaysaanna wataas baa leeyahy saddex qoloo mu'miniin haddii la sheegay ilaahay wuxuu yidhi qolooyinkii la sheegay oo howal muhaajiriin iyo ansaar baa lagu noqonayaa waa la ammaanayaa wladiina kuwa aamanuu rumeeyo wahaajaruu hijroodo wajaahaduu jihaadeen fii sabiili llahi ilaahay wadadiisa waa muhaajiriin iyo wladiina kuwa aawow kuwaa soo dumeen wanasaruu u hiiliyeen diinu islaamka rasuulka u hiiliyeen calayhi salaatu wasalaam waa ansaare naftooda ka dooreen oo u dooreen kayrkood ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa almu'minuuna kuwa mu'miniinta iyaga ah xaqaa dhab ahaan mu'miniinta dhabta ah kulligood iyagoo la ammaani doono ammaanta u sarraysa labadan qolaa la siiyey ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniin iyaga ah xaqaa dhab ahaan weliba abaalkooduna lahum iyaga waxa u ahaaday maqfiratun dhaafid iyo wa risqun risqi risqigaasoo kariim wanaagsan risqi wanaagsan waa janno dii mar halkaa lagugu sheego qur-aanka kariimka ah jannadii weeyaan marka meesha takraar kuma sugna aayaadkan tii hore wilaayadii iyo nusradii mu'miniinta udhexaysaa laga hadlayay midaanna waa ammaan iyo tashriif iyo abaalkoodu meesha uu noqonaayo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey qoladii afraadoo muminiinta la sheegaya dadkii gadaal ka yimid oo iimaanka lahaa oo muhaajiriin iyo ansaarna aan ahayn kuwii maka ku harayna aan ahayn saddexdaa midna aan ahayn wladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu intaa dabadeed oo wahaajaruu hijroodeen oo wajaahaduu jihaadeen macakum miciinna fa ulaa'ika kuwaasina minkum idinka ayay idinka mid yihiin waa muminiin baa layidhi iyaga intaasa ammaantooda wey muminiintay ku jiraan baa layidhi waa qismun raabic qola afraad oo muminiina weeyaan bacda alhijrati aluulaa bay soo hijroodeen hijradii hore dabadeed xukunkoodu war idinka idinla qayb yihiin weeyaan xagga hawaabka iyo ajarka wa ulul arxaami raximyaalka iyo qaraabanimada kuwa u saaxiibka ah bacduhum barkood awlaa iyagaa awlanimo badan bibacdin barka kale fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa oo looxul maxfuudka ah ama fii kitaabi illaahi ilahay kitaabkiisa oo qur-aanka cadiimkaada aayaddan waxay nasakhaysaa irsigii laysku dhexli jiray xilfi isxulufays iyo walaalayntii labada qof inta la walaaleeyo muhaajiriyo ansaari isdhexle la dhahayay baa lagu nasakh waxa weeyaan dadka qaraabanimadu ka dhaxayso oo hilibku iskugu yaal taas baa ka xoog badan ka awlanimo badan in lay isku dhaxlaan wa ulul arxaami bacduhum baa wlaa mudnaan badan wlaysan bibacdin fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa fii xukmi illaahi wa sharcihi ilahay xukunkiisa iyo sharcigiisa aayaddan marka waxay nasakhaysaa sidii kaleo laysku dhexlayey qaraabada iyagaa isdhexlaya wey sidii kale hadda laysku dhexli maayo ina allaha ilaahay bikulli shayin hadda waa shay dhammaanti caliimun mid ku ogaal badan weeye axaada bikulli shayin shay kasta ilaahay wuxuu ku koobaabay cilmaa cilmi iyo ogaal wax kastoo ilaahay jireeyey waa sida danta ku jidho waa sida sawaabka waa si xigmada weeyaan liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wa huwa shahiid marka suuradda waxay lagu soo gebagabeeyey wixii lagu bilaabay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum bilowgeedii aayaadka u horreeyey lagu soo bilaabay mu'miniintii baa haddana lagu khatimay oo lagu soo gebagabeeyey taasina wataa درسنا انت اسكو اياه والله سبحانه وتعالى على الصواب